difaacsantayo aasaaskuna waa iyada aqoonba lagu hirtaayo bismillaahi raxmaan raxiim kula wanaagsan halkani waa himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadahaanu kale aad maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaana diradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa haddaanu qofka waxaa qarni marka maskaxdiisii ma isticmaalaan sidoo kale qofkii ma ma aragtay ilbaxnimay u keenaysaa oo qofka jaahilka iyo qofka waxaa qariyay isku meel isku mid maaha xataa hadalkooda isku mid maaha waxay faa'iido ugu jirtaa ama muhiimad u leedahay qaranka bulshada guud ahaan waddanka waa wareysi iftiiminaya muhiimadda iyo faa'iidada wax aqrintu inoo leedahay waxaa soo saaray barnaamijka anigoo caaisho nur aadan ah yaasir ayaa ii farsameynayaa soo dhawaada saaxiibayaal akhrisku waa furaha nolosha waa yatiinka iyo mustaqbalka qofka akhrisku waxaa lagu tiriyaa in ay tahay mid ka mid ah hababka ugu fiican ee insaanku ku kasbado wax badan oo ka mid ah aqoonta culumta iyo fikradaha waxaayna gaarsiisaa in insaanku noqdo mid horumarsan dhan waliba oo noloshiisa ka mid ah cilmi ahaan caafimaad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba halka sidoo kale lagu tiriyo wax akhrinta ilaha ugu badan ay kasoo burqadaan cilmiga iyo aqoonta uguna ballaaran iyadoo ay ku dadaaleen ummadaha baraarugsan faafinta cilmiga iyo sahlidda hababka lagu helo waxa ayna furaha koowaad ka dhigteen ku dhiirigelinta dadkooda wax akhriska iyo in ay ka shaqeeyaan ku dhex faafinta bulshada qeybaheeda kala duwan wax akhrinta waxa ay leedahay ahmiyad aada u ballaaran kelimadii ugu horreysay ee jibriil kula hadlay suubanaha nabadgelye naxariis korkiisa ahaatay waxa ay ahayd iqra aqri waxa aad ka dhuuxi kartaa halka ahmiyadda ay u leedahay culumta iyo aqoonta wax akhrinta dhaqan ahaan waxa ayna u furtaa dariiq iyo maskax ballaaran oo ay adkeed gaarideeda haddaba waa maxay muhiimadda uu akhrisku inoo leeyahay sidee loo korin karaa wax akhrinta weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhignay doctoresa sahre maxamed cabdi muhiimadda ee wax akhriska noo leedahay waa anagoo isweydiinoo kale muhiimadda ee nolosha noo leedahay wax akhrisku waa nolol qofku intuu wax aqrinayana waa noolyahay marka muhiimadda wax akhriska leedahay waxaa ka fahmi kartaa nabiga caleyhi salaatusalaam markii ugu horreysoo nebi laga dhigayba ayadoon towxiid iyo salaad iyo midna aan loo sheegin wixii ugu horreeya lagu bilaaba waxay ahayd wax aqri ummaddii loo soo diray waxay ahan ummad jaahiliin ah oo isdhameynaysa oo isdilaysa oo isdhaceysa oo waxba aan aqoonin saa darteed marka dhibka hadda a ku jirtaan saa uga baxdaan oo ilbaxnimo a u gaartaan waxaa la dhahay iqra' bismi rabbika aladii khalaq marka muhiimadda iyo maaragta faa-iidooyinka akhriska oo leeya waxaa noo cadeynayso sida islaamkan uu priority number one uga dhigay in qofku macnaha muhiimadda koowaad uu uga dhigay inuu qofku wax aqriyo ummadoo dhan inay wax aqriso oo macnaha qofka shakhsiyaadka wax aqriyaan ummadoo dhan inay wax aqriyaan marka wax akhrisku wuxuu muhiimad u leeyahay qofka shakhsiga ah iyo qaranka shakhsiga wuxuu muhiimad ugu leeyahay maskaxdiisuu dhisayaa aqoontiisuu kor u qaadayaa caqligiisuu ballaarinayaa sababta waxaa maskaxdan waxay ku xirantahay qaabka qofka uu isticmaalo haddaanu qofka wax aqrini marka maskaxdiisii ma isticmaalaan sidoo kale qofkii ma ma aragtay ilbaxnimay u keenaysaa oo qofka jaahilka iyo qofka wax aqriyay isku meel isku mid maaha xataa hadalkooda isku mid maaha waxay faa-iido ugu jirtaa ama muhiimad u leedahay qaranka bulshada guud ahaan waddanka oo adduunyada hadda ummadaha haysta ee hogaamiya waa ummadaha akhriska ku saramaray waay ummadaha liita oo annaga aan ku jirnana waa ummadaha akhriska uu ku hooseeyo marka akhriska muhiimadaas aada u weyn ayuu leeyahay maxay tahay dhibaatooyinka dhalinyarada akhriska ka hortaagan ayaad is leedahay dhibaatooyinka ama caqabadaha ma aragtay wax akhriska naga hortaagan way badan yihiin sideedana waxay dhahaan marka aad rabto inaad dhibku haysto xaliso koo waa inaad dhibka ogaato kadibna xalkiisii aa raadisid waa saa darteed marka dhibaatooyinka wax akhriska naga haysta waxaa kow ka ah dadkii ama qofkii oo aan fahansanayn faa-iidooyinka akhriska uu leeyahay laanna qofka markii waxaan akhriskan faa-iidadiisa uu ogyahay oo uu dareemayo waxay ku kicinaysaa inuu wax aqriyo laakiin haddii faa-iidadiisu aanu ogeyn ama wuxuu u taraya uusan aqoonin dan iyo heelo kama yeelanayo marka caqabada ugu weyn oon haysato waxaa waay ku baraarug la-aanta ee faa-iidooyinka wax akhriska oo noo leeyahay waay sidoo kale caqabadaha wax akhriska naga haysta waxaa ka mid ah luqadda waddankeena hadda luqadda soomaaliga ah wax kuma barano inta badan luqadaha bu kitaabadu noogu imaadaan buwaagtu noogu imaada waa ingiriis ama carabi adduunyada kale buwaagta waaweyn waxay ku fasirtaan ama ku tarjuntaan luqadahooda laakiin annaga macal asaf ma helin buwaag lasoo tarjumay buwaag luqadeeni ku qoran oo cilmi ah taasna waxay keentay in dad badan wax akhriska ay ka hor istaagto sababta waxaa waye qofku waxaanu fahmayna ma akhrin karo marka luqadii sidoo kale waxay noqotay caqabad kale oo wax akhriska noo hor istaagsan sidoo kale waxaa wax akhriska noo hor istaagsan oo caqabadaha ka mid ah ma aragta sabar la-aanta iyo adkeysi la-aanta qofka inuu wax aqriyo wax lagu raaxaysta maaha waa howl u baahan maskaxda in laga shaqaysiiyo waqti la siiyo taasna waxay keenaysaa inuu qofkii effort ama dadaal inuu bixiyo dadaalkaas qofku inuu bixiyo asigoo ka wehsanayo ama aan u adkeysan karin ayuu wax akhriskii iska dhaafaya dhibaatooyinka wax akhriska naga haysta waxaa ka mid ah buwaagtii oo aan la heli karin hadda buwaagta haddaa fiiriso buwaag waxaa jirta ldha best seller books buwaagta loogu gadasho badan yahay ama buwaagta uu hadda casriga aan soo baxeen heli maysid magaalada haddaad tagto waxaa helaysaa buwaag takhasusaadka jaamacadaha loogu talagalay iyo kutubta maaragta dadka diinta baranaa loogu talagalay laakiin buugtii ama hadda soo baxday ama lasoo casriyeeyey ama maaragtay xiliyadan dhow la keenay wadanka ka heli maysid taasna waxay keenaysaa in qofkii maaragtay akhriskii uu sii wadi waayo le-anna wuxuu u baahnaa inuu aqriyo ma haysto ee hadduu haystana waa qaali oo buwaagta yarka la heli karana lacag aad iyo aad u badanaa la gadaa dhibaatooyinka akhriska noo hor istaagsanayay ka mid tahay sidoo kale waxyaabaha akhriska noo hor istaagsan waxaa ka mid ah dadka maaragtay macalimiinta iyo mufakiriinta iyo aqoon-yahanka ooan dadka ku dhiirigelinaynin inay wax akhriyaan iyo iskooladii iyo jaamacadihii waxyaa dhibaatooyinka akhriska naga haysta waxaa ka mid ah gurigii waalidkii oo aan kasoo bilaabayno cunugii kusoo tarbiyeynayno inuu wax soo aqriyo qofkii markaa caado wax akhrisma yeelanayo hadduu yeelo waana akhriskii ma sii wadi karo oo akhrisku waa caado iyo habit la rabo maskaxda in lagu tababaro haddaa lagu tababarinna ma sii wadi karto marka dhibaatooyinkaasoo la isku daray amni xumada xataa saameynay ku leedahay sidoo kale dhibaatooyinka naga hor istaagsan waxaa kamid ah qaladaad waxyaabo qaladaad oo dadka ay aaminsan yihiin oo ah maaragta qof asagoo wax aqrinin hanti yeesha ama qof asagoon waxbaranin magac yeeshay ama qof asagoon maaragta aqoon lahayn haddana qiimo leh ayaa dadku tusaale kaaga soo qaadanayan dadkii wax aqrinaya ee dadaalayana shaqo la-aana hayso meelaha iska fadhiyaan darbiyada iska fadhiyaan waxay leeyihiin marka qofka aan wax aqrinin heerkaasuu gaaray kii wax akhris kusoo indhabeeleyna waa ka meeshaasuu fadhiyaa waxaas marka dadka ay aamineen waxay keentay in akhriskii laga sii cararo oo dhibaato akhriskii naga hor istaagsan ee noqoto waxayna ku xisaabiyeen macnaha maskaxdoodii waxyaabaha marka akhriska noo hor istaagsan aada iyo aada u badiya waxaa kuula mid oo kale dhibaatooyin nafsiyan qofka haysta qofka walwal badan ama maaragtay murug badan ama cabsi badan ama dhibaato nololeed qofka maanta wuxuu cuno aan haysanin kama fikirayo inuu wax aqriyo marka dhibaatooyinkaas nololeed ee faqriga ah dhibaatooyinkaas nafsiyadeed maaragtay xaaladahaasoo dhan waa dhibaatooyin naga hor istaagsan in wadankeenu akhriska uu heer ka gaaro waa dareemi kartaa ummad boqolkiiba lixdan aan waxna aqri karin waxna qori karin staatiskii u dambeey waxaa la dhaha boqolkiiba afartan meelaha qaarna waxay dhaha boqolkiiba soddon iyo toddoba bisa wax aqrin karta qori karta boqolkiiba afartankaasna waxay aqri karaan waxay qori karaan waa wax maaragtay ama jaamacado loogu dhigo ama iskoolo loogu dhigo waxaa maqan akhriskii xorta ahaayaa naga maqan marka waxaasoo dhan waxay yihiin dhibaatooyin naga hor istaagsan inaan wax aqrino maadaama bulshadeena inta badan ay yihiin bulsho hadal badan oo aan akhriskeedu badneen taasoo lama dhihi karo marka waxa ay sababi kartaa in akhriskeena uu yaraado saameyn weyn ay ku leedahay in naloo bixiyo oral society waana ceeb xaqiiqatan dadka qaar way ku faanaan in nala dhaho bulsho hadleysa ayaanah laakiin intay kasoo bilaabatay waa hadalkaas cunugii markuu yaraa waxaa la dhahaa culimmada cilmiga tarbiyada waxay dhahaan lixda sano ee ugu horeysa cimriga caruurta waa lixda sano ugu qaalisan ugu dahabisan waa lixda sano caado kasta ilmaha lagu soo bari karo waa cunugii marka akhriskii gurigi lagu soo baro oo hooyadii wax lasoo akhriso buwaag sasawiran loo geeyo wax uu sasawiri karo buugii muhiimadiisii gurigi lagu soo baro akhris baxoog hadal tiro badan baxoog uma yeelanayo la-ana buugba buugu u dhiibaayo la-ana dhaqana uga dhigtay hadhow markuu madarasadii imaado hadduu maktabad yaray madarasadii ugu taalo oo macalimiintu ay su-aalo u diraan oo maktabadda uu wax kasoo baarto hadal waqti uma helayo markuu dugsi sare gaaro magaaladii hadduu maktabado ku arkayo naftarkeeda caqabad kale waa magaaladan ma laha public libraries buugga arabtaa ka helaysid hal ama laba aa laga yaabaa inaa heshid halka iyo labadana buwaag waxaa taalo buwaagta hore ah ama buwaag aan saa muhiim u ahayn marka magaaladii markuu imaadana uu helo maktabadu u baahnaa iskoolkiina uu maktabad ka helay inuu hadlo waqti uma helayo jaamacaddii markuu tago maktabad maaragtay electronic ah iyo mid buwaag ah oo wuxuu rab uu ka heli karo hadduu ku haysto hadal waqti uma helayo qof walba marka wax aqriskiisu ku mashquulaya intaas oo naga maqan a waxay keentay in hadalkeenu uu bato oo warkeenu uu tiro bato taasna waxay keentay in wax aqriskii uu dhib nagu noqdo marka waa laisdhihi karaa waana sabab weyn oo ma aragtay hadalka bulshadeena in bulsho hadal la dhaho waxyaabaha sababay in wax aqriskeenu uu hoos u dhaco si markaan u yareyno in bulsho hadalna la dhaho waa inaan noqonaa bulsho wax aqris bulsho wax aqrisna waxay kasoo bilaabataa guriga dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare xaafadda iyo deegaankii iyo ma aragtay jaamacaddii iyo librariskii magaalada iyo maktabadihii magaalada ay lahaayeen maxaa keenay in dadku ay ku baraarugi waayaan wax akhriska walaahi waxyaabo badanaa keeni kara in dadku ay ku baraarugi waayaan wax akhris jahliga ugu horeeya in ay ka jaahilsan yihiin oo qofka hadduu jaahil yahay waxba ma aqrinayo laakiin haddii aqoon aan leenahay aqoonteenu ay fiican tahay waa fahmi laheen muhiimadda wax akhriska noo leedahay sidoo kale faqrigaa ka mid a waxyaabaha noo keena inaan wax akhris ku baraarugi weyno la-anna wax akhris waxaa raadiya qof ugu yaraan wuxuu cuni lahaa haysta laakiin dad aan waxay cunaan haysan maanta dhan naftoodii la jihaadaya waxba ma aqrin karaan amni daradaa ka mid ah iyo dagaalada tirada badan iyo qaxa ila maanta dhan haddaad qaxayso madarasada aad ka qaxaysid maktabadaadii lagaa burburinayo gurigaadii maktabad yar aad ku samaysatay maanta dhan buugta aad sii rarayso soo rarayso dhibaato way dhibaatooyinkaas guud oo ma aragta iyo bilifiskaas iyo ma aragta aaminaadahaas qaldan oo bulshada ay aaminsan yihiin waxay noo keentay inaan wax aqriskii ku baraarugi weyno adduunyadana aan ugu hooseyno wax aqriska ilbaxnimooyinka adduunka soo maroo dhan asagaa sabab u ahaa yurub waxay ku jirta xilli annaga xaalad hadda aan ku jirno kasii daran waxaa la dhahaa casriyadii madoobaaya la dhahaa casriyadaas madoobaaya waxaa yurub iska haystay wadaado wadaadadaas oo kristan ah oo in wax la bartaba dembiyaa loo arki jiray qofka dadka culummada ahna waa ladil waa la daldali jiray dadka wax yaqaana waa la daldali jiray si ay marka uga baxaan yurub waxay ugu horreeyo sameeyeen waxaa ka mid ahayd aaladii wax lagu daabacay soo alifeen culimmadii ma aragta waa xilligay soo baxeen dadkii oo dhulmareenadii iyo badmareenadii markii mareykanka lasoo shaacbixiyey nimankii ma aragtay christopher colombos iyo henry nimankii lasoo tirinayo dhan ay wareegayeen waay waxaa ku dhacday marka sawra oo aqooneed sawra saqaafiya macnaha waxaa ku dhacday kacdoon aqooneed hal maree wax aqriskii u jeesteen jaamacadihii u jeesteen maaragta wadaadadii warkoodii la iska diiday aaladda wax lagu daabaca lasoo saaray kutubtii muslimiinta markaas ay qoreen ay qaateen waa meesha marka hadda yurub keenta meesha ay taagan yihiin xilligaasna daacuunkaa dhammayn jiray muslimiinta sidaas oo kale wax aqriskay kusoo caanbaxeen marka in bulshadeenu ay fahmi waayaan ama ku baraarugi waayaan wax aqriska waxyaabahaasoo dhanaa u sabab ah si looga baxan waa inaan ku baraarugnaa maarag ugu dambeyn xalku muxuu noqon karaa ayaad isleedahay si aqrinteenu ay u wanaagsanaato horta waxay u baahan tahay qorsho oo ma aragtay wax aqriskaas horta koo inay daacad naga tahay inaan xalino dhibaatadaasna haysato oo ma aragtay wax aqris la-aantana haysato waa like cudurna haysto oo u baahannahay in laka daaweeyo marka koo horta in anaga daacad naga tahay dhibkaas ma xalinaa haddaa markaa kadib sideen u xalinaha imaanayso waxaan u xalin karnaa dhibaatooyinkaas aan hadda soo sheegnay meesha laga saaro oo tusaale ahaan dadkii in faa-iidooyinka wax aqriska loo sheego lagu baraarujiyo iskoolada loogu sheego meelaha iskugu imaadaan loogu sheego buwaaga laga qoro dhalinyaradu ay ku baraarugaan aqhriskii muhiimadda oo leeyahay muhiimadda qofka uu leeyahay muhiimadda qaranka iyo bulshada dhan oo uu leeyahay koowan waxaa kaloo lagu xalin karaa caqabadahaas akhriska noo hor istaagsan in ayagana ma aragtay la xaliyo oo buwaagtii aa heli kartid luqadii luqadeena wax lagu tarjumi karo soomaaligani la hormariyo buwaagta luqada lagu qori la hormariyo kuwa cilmiga luqadeeni lagu qoro waxaa kaloo lagu xalin karaa dadka aqooyahanka inay inta fariistaan ay xal la imaadaan waayo marka iskooladii iyo guryihii iyo jaamacadihii lagu noqdo haddaan rabno inaan wax akhriskeeni horumarino saasoo kale waalidiinta waxaa la rabaa ayagana inay ku baraarugaan buwaag caruurta loogu talagalay in la qoraal rabaa oo ma aragtay wax caruurta da-dooda ay akhrisan karaan laba jirka buugu akhrisan karo shan jirka buugu akhrisan karo in lasoo qoraal rabaa waxyaabahaasoo dhan markii la isku keeno oo laga fikiro la xaliyo ayaan ku baraarugi karnaa wax akhriskan heer aan ka gaari karnaa macnaha tala soo jeedinteedu waxaa weye inaan wax akhriskaas aan usoo jeesano waxa keliya dhibkan haysta uga bixi karno waa inaan wax aqrino dhibaatooyinka amni midda nololeed midda maskaxeed midda fikri midda siyaasadeed ee kullina haysta waa inaan wax aqrino wax akhriskaasna uu noo jiheyo jidka toosan because waxaa jira kuwa wax aqriyo ku dhacay marka waxaan rabnaa wax akhrisna toosiya oo nahaga iyo inaan la dagaalano cudurka ugu weyn een hadda fooda maaragta faraha kulul nagu hayo oo ah jahliga marka waxaasoo dhan markaan isku dayno oo wax akhriska aan usoo jeesano dhalinyarada ay waqtigoodii ku bixiyaan shirar ay ka yeeshaan si ay wax akhriskaan ku horumarinaa buwaag lasoo qaato laga doodo maaragtay jaamacadihii ay makaatiibtoodii horumariyaan maktabadihii dadka u fasaxaan magaalada inay yeelato makaatiib maktabad caama maktabooyin guud public libraries magaalada inay yeelato sida la rabo waxeed magaalo afar milyan ay ku nooshahay oo xataa shan toban maktabadood aan lahayn afar milyan oo qofood magaalo ay ku nooshahay oo toban maktabadood aan lahayn laakiin boqolaal maqaayadood leh jaamacadaha arrinta layaab kale waxaa waay jaamacadaha aagahooda waxaa la rabay in maktabadaha ay ku bataan oo maaragtay meelaha wax lagu baara ay ku bataan laakiin waxaa ku badan restaurants maqaayado iyo cosmatics marka anaga dhanba waxaana ummad maaragtay madaxa ku socoto lugaheedayna uu kor jiro waxaasoo dhanna waxaan uga bixi karnaa waa inaan wax aqrino oo wax barno dhabna ee naga tahay maaragtay qalbigeena kasoo gooday inaan dhibaatada ka baxno gabay waxaa jira yar oo maaragtay dhalinyarada aada iyo aad loola hadlo wadankeenana tilmaamay haddaa aragto meeshaan wuxuu yidhi jahli waa dhalan doorshi dhulka uu ku nagaado jahliga dhulka uu ku nagaado hadday dheeman ka buuxdo dhumucdiisa iyo ciid iyo dhoobadiisa la haybsho dhirtu ay malab hoorto dhammaantiisna shidaalka dhudhun loogu tagaayo lama dheefsan karaayo cilmigaa wax isdhaafshee dhalintii wadankaygaay ayadaa ku dhaqaysee u dhaqaaqa tacliinta macnaha wadankan hadda waxaa le waxaa haysanaa maaragtay badda ugu dheer xeebta ugu dheer xayawaankaasaa noo jooga wadan beerashada ku fiican cimiladiis waa iska dhexdhexaad waxaasoo dhan waa sheegaynaa laakiin intaasoo dhan ma dheefsanaysid haddaadan cilmigeedii aqoonteedii lahayn marka taasaan soo jeedin lahaa inaan waxbarano oo aad iyo aad aan ugu dadaalno inaan wax aqrino oo isku dhiirigelno guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saartay idinla socodsiinaysa anigoo caaisho nuur aadan ah yaasir yayoome ayaa ii farsameynayay inta toddobaadka kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa ammaana allah أبو إن بدن وحي أديقو إلما وانا كوا بابين مركز وردد دخخ إنا لمبتا وحوين